Dadka ku nool kaamaamka barakacayaasha ee magaalada Jowhar ayaa inta badan ah kuwa aanan helin waxyaabaha aasaasiga u ah bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo cuntada. Haweenka ku nool kaamka Danwadaag ee xaafadda Hantiwadaag ayaa maamulka Hiirshabelle iyo hay-adaha caalamka ka codsaday in ay u sameeyaan goobo carruurtoodu wax ku bartaan isla markaana loo hirgeliyo cilmiyood maadaama hadda ay dusha ku keenaan biyaha. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenka oo la hadlay warbaahinta Isnaa ee magaalada Jowhar.
waxaan u baahannahay goob caafimaad sidaan u nahay habeenkii waan foolo karnaa xaamilayaal baa naaga buuxo foolaa qabanayso sida jadeecaa socoto sida hiiqleyaa socoto Een, waxaan u baahannahay goob caafimaad isla saacaas cunuga naga bukado Een, aan ogulu orodno is gabadhiina macnaha noo umasho oo fool naga qabato aan ola orodno waxaan u baahannahay xabad barista mool e meel aan ka soo qaadna inaanna awoodin aanna haysanin kunshil aan ku soo gadanna inaanna awoodin aanna haysanin biyihii sidoo kale waxaan ku kaysanaa duudkayna Een, hal hay-ad ah hadda noo imaaday waxayna noo suubisay ceel oo laga qodaayo een, dhulkayna laasin ma cabo karno qaraar weeye qaraarkaaseeti ilmaha haddaa la siiyo waxaan kala yaabaynaa macnaha sida shun biyoodka wax idin isku yimaado waxbarashada caruurta waxaan u baahannahay haddana waxbarasho sida eh dugsi diinta boqol iyo toban iyo afarta koow dugsigaas markii macnaha ay wiilasha ay ilmaha ay naaga qalan jibiyaan kadib haddana waxaan u baahannahay iskool cunugaa waa inuu macnaha habeenkii oo iskoolka dhigto laba iyo tobanka maalmeedna saddex joor oo u noqdo diintiisii waa u hagaagaa balse haddii diin aan u waayno iskool aan u waayno waxuu naga noqonaa cunuga caseeye wiilashu waxay naga noqonayeen caseeye gabdhahan waxay naga noqonayeen in macnaha aan dirna oon rakac magaalada gal naag dharmaan kuu dhaqaa een, gurimaan kuu haaqaa intay naga noqon lahaayeen waxaan u baahannahay caruurtii meeshaas aan ku haysanay aan dhalnay in noolagu keeno sida dugsi diinta noolagu baro iskool noola keeno iskool noola baro intaas noo u baahannahay ani oo ah qaali xasan yacquub waxaan ka caawi waxaan rabnaa inaan noola caawiyo unkoo joogna kaamka danwadaag johor waxaan rabnaa inaan noola caawiyo wax noola siiyo baayaah nahayse baadida baayida naala qaado hadda ceelaa noola bilaabo ceelkiina waana qaraar biyihiisa ma cabi karno dharka waa inaan ku dhaqano oo alaabta le ku dhaqano mala cabo karo haddii ilmihii laiska siiya ilmihii waa shubmaan yihiin waa bixees maan yihiin todoba cunug waa haystaa todoba cunug waxaa rabaa inaan wax lee baro oo iskool leegeyo oo dugsi leegeyo waxbarasha lee caawiyo had wax ma ii bartooyihiin guri le ii dhex Si kastaba ha ahaatee, haweenkan ayaa ah kuwa ku nool duruufo kala duwan isla markaana aanan awoodin in ay carruurtooda geeyaan goobaha waxbarashada.